بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم فيجوز فيهما أربع لغات waxaan ku guda jirnaa almunaada wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah waidaa kaana almunaada hadduu munaaduhu yahay mudaafan mid loo idaafeeyey ilaa mudaafin mid loo idaafeeye xaggii ilalyaa-iya mithlu yaa gulaama gulaamiy munaaduhu hadduu yahay mid loo idaafeeyey mid loo idaafeeyeya tusaaluhu waxaa waa yaa gulaama gulaamiy gulaama waa mudaaf gulaamiy waa mudaaf ilayhi gulaami waa mudaaf alyaana waa mudaaf ilayhi saas ula jeedaa marka haddii uu yahay mid loo idaafeeyey ilaa mudaafin ila lya hadduu sidaa noqdo lam yajuz fiihi ma banaana buu yihi fiihi ay fi lmunaada ilaa ihbaatu lyaa-i ilaa ya-da in la suga mooyaane maftuuxatan xaalay tahay ya-du mid kor dhigan oo la kor dhiga aw saakinatan ama xaalay tahay mid reeban yaa gulaama gulaami ya-da inaad sugto mooye wax kala kuguma banaana yaa gulaama gulaami ma dhihi karti ya-da ayay ku jirtaa labada mudaaf yaa kan dambey ku jirtaa ya-daasi midka dambe ku jirta ma banaana ilaa ihbaat lya ilaa in ya-daasi la suga mooyaane macnaheedu waxa waa ya-daani ma xadfi kartid laguma ogola inaad jarto waxaa kuu bannaan keliya waxa waaye inaad ya-daasi sugto maftuuxatan aw saakina ayadoo kor la kor dhigay ama ayadoo reeban weji kale kuguma banaana waxaa laga soo reebayaa ilaa idaa kaana ilaa inuu yahay mooyaane ibna cammin aw ibna ummin inuu yahay ibna cam ama ibna um labadaa kelimadood ibna cam waa in adeer ibna umna macnaha waa midka ay hooyadaa dhashay ma diideysa inuu aabbahaa dhalay laakiin kelimadaasaa waxaa loo isticmaalaa liأjli الshafaqa wالraxma sidaasay carabku u isticmaalaan qofka markii la rabo in loo muujiyo naxariis waxaa la yidhaahdaa ina hooyo maxaa yeele naxariistu xagga hooyaday ka timaadaa hooyay ku badan tahay waxaa marka qofka lagu soo jiitaa oo lagu qalbi jilicsadaa inaad hooyo soo xasuusidid inay hooyo idin wada dhasho sidaasayna carabka u isticmaali jireen kelimadda ibnu um marka ibnu um iyo ibnu cam labada waa laga soo reebaya ma banaana ya-da in la xadfo weji aan ahayn ya-da inaad sugto kuma banaana ilaa labadan mooyaane lafdiga ah ibnu cam iyo lafdiga ah ibnu um fayajuusu waxaa bannaan fiihimaa labadooda waxaa ku bannaan arbacu luqaatin afar luqadood labadan afar luqadood ayaa ku bannaan xadfulyaa- ya-da oo la xadfo waa luqada koowaad maca kasri lmiimi wa fatxihaa ayadoo lala qabo miimta miimta hoos dhigeeda ama kor dhigeeda ya-da in la xadfo waa bannaanta haddii ibnu um iyo ibnu cam uu yahay ya-da in la xadfo xaaladan waa ku bannaanta laakiin markii ya-daasi la xadfayo miimka waa la hoos dhigayaa ama waa la fatxinayaa labaduba miimaa ku jira sooma labada mid walba ka mida miimaa u dambeeya ya-da haddii la xadfo miimkaasaa u dambeynaya marka miimka waa hoos dhigaysaa ama waa kor dhigaysaa wa biha wa bihimaa wa bihimaa ay bikasri lmiimi wa fatxihaa tafniyada wuxuu u noqonaysaa labadaas miimta in la hoos dhigayo in la kor dhigo quri-a waxaa la akriyay fi sabcati fi lqiraa'aati sabca toddobadii qiraa'o fii qowlihi yabna umma qowlu haaruun calayhi الsalaam oo yidhi yabna umma laa ta'khud bilixyati yabna umma waxaa kaloo la akriyey yabna ummi yabna umma iyo yabna ummi labadaba waa la akriyay laba qiraa'o wey yabna umma yadu waa xarfu nidaa ibna waa munaada mudaaf munaadaha mudaafkaana waa mucrab soo maha waxaa leeda waa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fi aakhirihi yabna waa midda calaamadda la leeyahay waa fatxa daahira yabna ummi yabna waa mudaaf ummi waa mudaafu ilayhi waa majruur wa calaamatu jarihi alkasraة اlmuqadaraة calى maa qabla اlyaai اlmaxduufa manaca min duhuuriha ishtigaalu اlmaxali bixarakati اlmunaasaba xarakatu lmunaasabadaasi awar hadda yabna umma xarakatu lmunaasabadii ayada laftirkeeda hadda waa la xadfo markii la kor dhigo yabna umma la yidhaahdo yabna ummi bay ahayd xarakada munaasaba soo ma oo ya-day munaasab u ahayd kasradii ayaa waxaa loo bedelay fatxa qiraa'ada qiraa'ada kalena maxay leedahay yabna ummi oo kasradii ayay ku baaqitay soo celinaysa kasradii xarakatulmunaasabo ahayd adugu mar walba xarakatulicraab waa muqadara mar walba xarakatulicraab waa qadaran tahay marka labadaas qiraa'a kugu bannaan yabna umma ina hooyo macnaha wiilkii hooyaday ay dhashow haaruun iyo muusa isku hooyo isku aabbay ahaay laakiin haddana maca dalika wuxuu yabna alab muusan dhihin ee wuxuu yidhi yabna umma waa isluub marka carabiya carabtuna ay taqaano oo la isticmaalo oo qofka markii la rabo in la baar jilicsado loo isticmaalo ilan muusa canaantay markaasuu leeyahay wiilkii hooyaday dhashay oo garkayga ha qabanin madaxana ha iga qaban falaa tushmid biya alacdaa cadowga ha igu caabaynin buu leeyahay ilan wuxuu ku hor canaantay reer bani israail wa ihbaatu lyaa-i iyo ya-da oo la sugo ka qowli shaaciri sida shaacirka qowlkiisa waa waa luqada labaad wa luqada hore waxay ayd ya-da in la xadfo maca kasri lmiimi wa fatxiha luqada labaad waa ya-da oo la sugow ka qowli shaacir yabna ummii wa yaa shuqayiqa nafsii anta khallaftanii lidahrin shadiidi ninkan walaalkiisaa ka dhintay walaalkii uu jeclaa ayaa ka dhintay ee uu kaashan jira uu kaalmaysan jiray markaasuu wuxuu leeyay yabna ummii midkii hooyaday ay dhashay wayaa shuqayiqa nafsii naftayda midkii shaqiiqa la ahayo shuqayiq waa tasgiiru shaqiiq shaqiiquna waxaa la yihahdaa walaalka kugu aabbaha ee kugu hooyada ah walaalka labada jihaba aada iskala dhalateen isku aabba iyo isku hooyo aad tihiin ayaa waxaa la yihahdaa aqun shaqiiq shuqayiqa nafsii ayadii buu tasgiiriyey marka anta adigu khallaftanii waxaad iiga tagta buu yidhi lidahrin zaman dahrigaasoo shadiidin daran waxaad ugu dhaaftood iiga tagtay zaman daran buy macnaha wuxuu ula jeedaa waan cidlooday oo keligay baan noqday oo waxa waaye xaalad adag ayaad iiga tagtay shaahidka waxa waaye yabna ummii itbaatulyaa ku jirta soo ma waa luqada labaad ya-dii oo la sugay yabna ummii icraabteeda waa daahir oo idin muuqataa qaala waqalbulyaa-i ya-doo loo rogo waye alifan alif in ya-dii loo rogo ka qowlihi yabnata camaa laa taluumii wahjaci falaysa yakluu canki yowman madjaci wuxuu yidhi yabnata camaa ina adeeray yani gabadhan ina ilma adeertan nahay laa taluumii ha i canaanan wahjaci seexawi falaysa yakluu kaa marnaan maayo canki xaggaada yowman maalin madjacii makaana jiifkayga maalinna kaa maqnaan maayo mar walba waa kula jiifayaa iska seexa buy abyaadani dhowr baydo waxaa ka horreysay ou leeyahay bidaarta ha igu nicin nin bidaar lahu ahaa marka xoogaa naceeb uu gabadhi ka dareemay markaasuu leeyahay baashu ceeb maahane ha igu nicin buu leeyahay markii dambena wuxuu yidhi hay canaanan wuxuuna sheegay haddii wuxuu yidhi aan bidaar lahaan lahayn oo bidaartu aysan jiri lahayn ciraan yeelo lahay buu yidhi bidaarta bedelkeeda gabdhuhuna macnaha dumarkuna cirada laftirkeeda waa necab yihiin marka wuxuu leeyahay bidaatu faa-iiday kuu leedahayo ciradii bay qarisay yabnata cammaa laa talumi yabnata cammaa asalku maxay ahayd yabnata cammi saasay ahayd ya-dii maxaa loo bedelay alifha loo bedelay yabnata cammaa laa talumi laa talumi ha canaanan waay ay laa taluma laa talumunani laa talum laa talumni way hay canaanan canaanta iga daa wahjaci seexo waxaa kaloo wahjaci lagu fasiray aamusna waa lagu fasiray asalka hujuuca alhujuuc waxaa la yidhaahdaa habeenkii jiifka la seexanayo wey laakiin mararka qaar aamusid waa loo isticmaalaa maxaa yeelay hujuucaasi muxuu keenayaa jiifka habeenkii maxaa ka dhalanaya hadal la-aanaa ka dhalanaysa soo maa qofku markuu hurdaayo ma hadlo marka sidaa darteeda kelimadda marna hadal loo is yani waxaa loo isticmaalaa hadal la-aan iyo aamusid marna hurdadii baa loo isticmaala laakiin asal waxaa u ah hurdada asal ah laa talumi wahjaci waskutii qaaraa ku fasir aamus oo dhaleecaynta iyo canaanta igada seexana waa lagu fasira falaysa yakluu kaa marnaan maayo canki agga canki xaggaaga yowman maalin madjaci ay mowdic idijaac almadjac waa makaanu lidijaac waa meesha la seexanayo idaa atayta madjacaka markuu nabi sal alla alay slam uu la hadlaayey bara radi allahu canh fii adkaari noom xadiid kusoo aroor wuxuu yihi idaa atayta madjicaka almadjac waa maxa markaas makaan alidijaac yacni haddii aada tagto meeshaa seexa lahayd falaysa yakluu canki yowman maalinna kaa marnaan maayo buu yihi madjacii ay makaana idijaacii meeshii aan seexan lahaa maalinna kaa marnaan mayso macnaa mar walba waa kula seexanayaa oo waan kuu imaanayaa buu leeyahay waa luqada labaad marka luqada saddexaad way ahaa luqada saddexaad way luqadii afaraad way luqadii afaraad way xadfu lyaa-i maca alkasri اlmiimi wa fatxihaa ayadaa laba luqadooda ihbaat lyaa-i waa luqa saddexaad qalbu lyaa-i alifan waa luqadii afaraad way ma la fahma laba luqadood u isdhexgeliye midda koowaadaa laba luqa ka kooban xadfu lyaa-i maca kasri اlmiim luqa waay xadfu lyaa-i maca fatxi lmiimna waa luqa labaad meeshaas meeqa luqadaa soo gashay labaa ku jirta ihbaatu lyaa-ina waa luqa saddexaad luqada afaraadna waa maxay qalbu lyaa-i alifan ya-dii in alif loo bedelo afartaas luqadood waxay ku jirtaa labadaa lafdi wey ibnu cam iyo ibnu um marka munaadaha loo idaafaynayo mid loo idaafeeyo ila lyaa ida kaana almunaada mudaafan ilaa mudaafin ila lyaa-i meesha hadda laba mudaafa taa soo ma labada mudaaf mid ka dhexe marna waa mudaaf mar labaadna muxuu yahay mudaaf ilayhi mid ka dhexe marna waa mudaaf marna waa mudaaf ilayhi midka dhexe kow noqonaya hulaamida waay hulaamada hore ayadu mar walba mudaaf waay ya-da u dambaysana mar walba waa maxay mudaafu ilayhi waay hulaamida dhexda ku jirta oo ya-da ay la xiriirto markii hulaam loo fiiriyo maxay noqonaysaa hulaamta hore markii loo fiiriyo mudaafu ilayhi waay markii ya-da loo fiiriyo waa mudaaf marka idaa kaana almunaadaa mudaafan munaaduu hadduu yahay mid la idaafeeyey munaadahaas waa hulaamta hore waay ilaa mudaafin haddii loo idaafeeyey mid loo idaafeeyey ila lyaa-iya midka ya-da loo idaafeeyana waa hulaamiida damba wa waa la fahamsoomaa fa ka wado almudaaf ilaa mudaafin ila lyaa hadduu sidaa noqdo wuxuu leeyahay sheiku raximahullah hal weji keliya kuu banaan ya-du horta mar walba sugid waay qaacidada guud oo qaadanaysa waxa waaye haddii munaaduhu uu noqdo mid loo idaafeeyey mid loo idaafeeyey ila lyaa ma banaana ilaa inaad ya-da sugta mooyaane qaacido guud waan qaadanayna waa soo maa kuma bannaana ilaa inaad ya-da sugto ko ya-daasi markaad sugto ayaa ya-da laba weji kugu bannaanaanaysaa inaad kor dhigto iyo inaad reebto labadaba yaa ghulaama ghulaamii iyo yaa ghulaama ghulaamiya inaad tidhaahdo labadaa wejiyaa kugu bannaan laakiin xadaf oo la xadfayo ya-da lama ogola ya-da mar walba waa sugid qaacidadaas guud markaan qaadano qaacidooyinku inta badan waxay leeyihiin waxyaabo la yidhaahdo istinaa-aat waxyaaba lasoo reebaa jira qaacidadu wax kulliya waay sooma qaacidda haddaad maqasho waa shay kulli ah oo caam ah oo qaybo fara badan ay hoosgalayaan markaad tidhaahdo marka hadduu munaaduhu yahay mudaaf loo yani mid loo idaafeeyey ilaa yaa lmutakalim idaa kaana mudaafan ilaa mudaafin ila lyaa hadduu sidaa yahay ya-du ma bannaana in la xadfo qaacido guudaa bixis wax walboo magacaas soo galana qaacidadiisa waa maxay inaan ya laga xadfi karin soo ma idan wax walba ama isim walba oo mudaaf ilaa mudaafin ila lyaa ah qaacidadaasu ku hoos imaana qaacidada markaad saas u tiraahdo afkaad ka xirtay waa inay jiraan wax qaacidada laga soo reebi karo maxaan kasoo reebi karnaa hadda laba lafdiyaan kasoo reebeynaa qaacidadii qaacidada waa fahna soo maha laba lafdi keliyaan ka soo reebeynaa lafdiga koowaad oo aan soo reebayno waa ibnu um ibnu cam iyo ibnu um labadaa lafdi waa saar usoo kala hormari laakiin ibnu um iyo ibnu cam labadaa lafdi ayaa la soo reebaya waxaan ka soo reebnay warkeenni ahaa ma banaana ilaa in ya-da la suga mooye wax kale ma banaano warkii ahaa waxaan ka soo reebnay labadaa lafdi labadaa lafdi ayaga afar luqadoodaa ku bannaan ilan qaacidadii aan ka soo reebnay afar luqadoodaa ku bannaan luqada koowaad waxa waaye ya-dii in la hadfo ayadoo miimkii laka hoos dhigayo luqada labaad waa ya-dii in la xadf la xadfo ayadoo miimkii la ka hordhigayo yabna umma iyo yabna ummi labada qiraa'aba halkaan aayadaa la akriyay labada luqadoodba halkaan aayadaa la akriyay hadda mar walba ya-di waa xadfanta laakiin waxaa labada luqadood noqonayo waa maxay miimka in la fadxiyo iyo in la kasriyo labadan luqadood marka hal shay isku waafaqsan yihiin oo ah xadfulyaa hal shay way isku waafaqsan yihin labadan luqadood shaygaasi waa in ya-di la xadfo laakiin maxay isku khilaafeen xarakada miimka koraya midna waa kasra midna waa fatxa labada luqadoodba toddobada qiraa'o ayay ka mid yihiin aayaddan markii la akrinayo yabna umma iyo yabna ummi labada mid walba oo ka mid ya-di waa maxduuf waa laba luqadood luqada saddexaad waxa waaye in ya-dii la sugo ya-dii ayaa la sugaya yabna ummi wa yaa shuqayiqa nafsii yabna ummi ya-dii waa sugantaa soo maan hadda waa luqowe luqada afaraad waa qalbulyaa-i alifan ya-dii in loo bedelo oo loo rogo alif yabnata cammaa taasaa leedahay yabnata cammaa laa taluumi wahjaci yabnata cammii ayayna ahayd markeedii hore ya-dii waa la bedelay maxaa lagu bedelay alif haddii ya-dii alif loo rogi ya-da maxaa u munaasaba alifta maxaa u munaasaba ya alfatxa alif sideedaba waxaan fatxo ahayn munaasab uma aha ma dhici kartaa alifi inay dambo ka horeyso maya ma dhici kartaa alifi inay kasro ka horeyso ma dhici karto alif iyo hamzana waa kala duwan yihiine iska feeri alif iyo hamza isku mid ma aha hamzada ayadoo xarakaysanaa lagu dhawaaqaa laakiin alifta ma ku dhawaaqi kartaa ayadoo xarakaysan alif mar walba saakina waa waa reebanta alif mar walba waa reebanta alif xaraka saaran tahay ku dhawaaq haddii lagu yidhaahdo ma awoodi karti inaad ku dhawaaqo waxaa laga yaabaa inaad istiraado aquumu soo alif maaha aquumu alifnya mise hamzo waay waxa ugu horeeya hamzo waay alif lama yidhaahdo alifta waxaa la yihahdaa qaala qaafkaas midda ka dambaysa oo kale waa alif mar walba saakina waay maxaa u munaasaba fatxa keliya u munaasaba waxaan fatxo ahayn alif munaasaba umu noqdaan sidaas darteed kasradii fatxaa loo bedelay yabna camaa yabnata camaa sidaasay ku noqotay luqadaani markaa ama qeybtaani waxay ugu dambeysay qeybihii munaadaha horaa waxaan usoo marnay laba qaybood ayaan hore usoo marnay munaaduhu markuu yahay mid loo idaafeeyo ilaa yaa-i lmutakalim lix luqadoodaa ku bannaan ayadoo laleeya waa soo marnay soo saas ma ahayn lix luqadoodaa lagu baneeyey haddii uu yahay munaadahaasi yaa-ulmutakalimka loo idaafeeyey ab iyo um hadduu yahana lixdii luqadood waxaa raacay afar luqadood meeshaasi toban luqadood aan ku hayni hadda halkan almunaada almudaaf ilaa yaa-i lmutakalim sibuu uga duwan yahay waa munaada oo mudaaf ah ilaa mudaafin ila lyaa asiga hal qaacidaa laga bixiyey kadibna waxaa laga soo reebay laba lafdi labadaas lafdina waxaa la yidhaha afar luqadoodaa ku bannaan wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed